halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah oo ay tahay siddeed bisha abriil sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddan waxaa ka mid ah barnaamijkii aynu maanta oo kale idin maqashiin jirnay ee sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doono bulshada soomaalida iyo sida ay bisha barakeysan ee rabadaan u soo dhoweeyaan wakhtigan oo kale marka waxaa la diyaarin jiray garoodh iyo caanaha geela oo qof walbaba adugu dhiilal iyo haama intii tif laga siiyo la qaboojiyey marka dad waxay ahaayeen marxalad noocaas ah oo waxaa la yidhaahdaa oonta xoolaha ku nool bay ahaayeen iyo raashinkaas isaguna iska rabaaniga maaratay dhulka laga soo saaray ee aan la warshadaynin waxaad kaloo maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha ee qasiidooyinka ee rabadaan balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida saraakiisha xukuma khadadka tareenada ee dalka yukrein ayaa waxay sheegeen in soddon qof la dilay sidoo kaleetana boqol kaleeta lagu dhaawacay jimcaha maantayta kadib markii gantaal laga soo tuuray dhanka dalka ruushka uu ku habsaday meel laga raaco tareenada oo ku taala bariga dalkaasi laba gantaal ayaa la sheegay in lagu garaacay saldhigga karamatosk wakaaladda wararka ee royters ayaa warinaysa in guddoomiyaha gobolkaasi donetski uu u sheegay halkaasi inay ku sugnaayeen kumanaan dad ah oo sugaya in laga soo daadgureeyo xaruntaasi hase yeeshee gantaalkaasi uu ku habsaday midooda yurub ayaa jimcihii si rasmiya cunaqabateyn dheeraada ugu soo rogay ruushka iyadoo madaxweynaha guddigaasi ursula van deler liyen iyo sidoo kaleeto madaxa arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell ay iyaguba u safreen labadooduba kiyef si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan madaxweynaha ukrain valadimir saleski tallaabada cusub ayaa waxa ay imaanaysaa xili la mamnuucayo dhinaca kaleeto in waxyaabaha kiimikooyinka ah iyo waxyaabaha kaleeto dhibaatooyinka geysan kara laga iibiyo dalkaasi ruushka bangiyadoodana dhaqaalahooda la joojiyo ciidamada ruushka ee ku sugan ukrain ayaa si buuxda waxay uga baxeen dhinaca kale waqooyiga dalkaasi waxayna taageereen belarusiya iyo ruushka si ay jimcahan sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee britain war sirdoonku ay sheegeen ayaa waxaa lagu sheegay in qaar ka mida ciidamadu ay u badan tahay in la geyn doono bariga ukrain si ay markaasi uga dagaalamaan donisbab oo ah gobol ukrain ah oo xuduud la leh waddanka ruushka waa hagaag markana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad xiliyadan oo kale ka dhagaysataan barnaamijkeenan dhallinyarada waxaa nairobi kusoo diyaariyey wariyahayaga qadar maxamuud xareed
ramadaan kariim dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka oo ay marti igu yihiin cabdiraxmaan maxamed maxamuud iyo maxamuud axmed muuse xaaji gool waxaynu isbarbardhig ku samayn doonnaa marka loo fiiriyo dhaqanka soo jireenka ee soomaaliyeed qaababkii ama hababkii ay bulshada soomaalidu gaar ahaana kuwa xoolodhaqatada ah iyo kuwa magaalooyinka ku nool ay u wajihi jireen bisha barakaysan ee ramadaan marka hore soo dhowow cabdiraxmaan waandhowahay waadna mahadsan tahay khadar maxamuud xaleen qadar waan dhowahay aniga iyo saaxiibkeyba barnaamijka waan ku dhuunay waayahay haddii aan ku bilaabo cabdiraxmaan marka laga hadlayo dhaqanka soo jireenka ah soomaalida geyiga soomaalida oo dhan marka laga hadlayo oo kale haddii aad noo dulmarto qaabkii ay dadka dadkii hore ee soomaaliyeed ay u wajihi jireen bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo laga eegaya dhinaca dhaqanka soo jireenka waad mahadsan tahay mar kaleete haddii aynu isku waxoogaa aynu bal dib u yar noqonno waktigii hore sidaan taariikhda ku hayno horta wax ma jiri jirin waxaan hadda qoqoyaanka ah ee sida juuskan iyo biyahankada iyo firiijyadan iyo waxaan oo dhan ma jiri jirin raashinkuna wuu yaraan jiray oo dee wax maaragtay waxaan jilicsan oo dhan muuse jiri jirin balse laakiin sidaas oy tahay dadkii hore yaa dadkan ka yar xoog badnaayo dad yar maaragtay dee ka yar aada mooda inuu ka yar maaragtay marxaladdii markaad joogtay dee la macaamilahayay yay ahaayeen marka waxaan isdhihi karaa inkastoo baadiye loo badnaa oo magaaladu ayba cusub tahay oo markii aynu fiirino magaalooyinka ugu waaweyn ay boqolaal sano jiraan oo markaa xataa iyagu magaalo ah aan waxba micno lahayn oo baadiyaha ku tiirsanaa waxaan isdhihi karaa dadkaas diraac iyo doogaadba de way soo mari jireen rabadaantu way soo marxaladdu way soo mari jirtay laakiin waxay kaga duwanaayeen dadkan kada dad waxay ahaayeen hilib cuna subag isticmaala marka ninkuna dadku dadka way ka yar maxaa la dhihi jiray kabaasitigooda iyo qaadi waxay ay maaragtay cunadooda yaa ka yar weynadooda dee ninku neef adhi aha looguma iman jirinba marka saasay tahay waxaan isdhihi karaa dadkii hore waxay kaga yar duwanaayeen arrimahaas oo yar adkaysiga oo kale iyo jirjileec baan jirin marka qaabka ay u wajihi jireen bisha barakeysan ee ramadaan oo kaleeto xiliyada afurka saxuurta haddii aad soo gaadhay ama aad dhagadhegaysay qaabkii ay u wajihi jireen waad mahadsantaha horta ma soo gaadhin laakiin dee kolley miyii waan soo arkay oo waan ku soomay weliba xataa geeljiro waan ku soomay marka haddii halkaa geeljiraha ka abaaro waxaa weeye horta ma jiro juus la diyaarin iyo sambuse kama jiro islaanta aroortii soo toosto canjeelo dubaysana maysa jirin marka waxaanu dhihi karaa waxa ay ku afurayeen wuxuu ahaa caano oo caanay la diyaariyey oo la qaboojiyey oo gaawayaal iyo dhiilo lagu shubay dhiilashi haamihii yay ahaayeen marka iyo subag iyo raashinkii maaragtay dee dhulkeenna laga beeraha laga samayn jiray ee maxaanku dhahay hadhuudhka iyo waxa la yidhaahdo ama yaryarayda raashin noocaasoo kale ah iyo la sariir laga dhigo ama intii la tumay haddana la shiiday oo dhagaxii lagu shiiday yay diyaarsan jireen marka habeenkii oo kalena taasi ku soomi jireen oo raashin ama garow ama jariir bahasha la yidhaahdo iyo ku soomi jireen laakiin afurka waxaa u ahaan jiray caano geel ama garoodh sida la yidhaahdo oo caanihii ariga oo maarata ii sheeg aana la luninna dhanaan adugu waa dhanaan dee garoodh baa la yidhahda laakiin ka lo-da iyo ka ariga sida geela dhanaan lama yidhahdo laakiin garoodh baa la yidhaahdaa marka waxaa la diyaarin jiray garoodh iyo caanaha geela oo qof walbaba adugu dhiilal iyo haamo intii tif laga siiyo la qaboojiyey marka dad waxay ahaayeen marxalad noocaas ah oo waxaa la yidhaahdaa oonta xoolaha ku nool bay ahaayeen iyo raashinkaas isaguna iska rabaaniga maaratay dhulka laga soo saaray ee aan la warshadaynin noocaasi ku noolaayeen marka waxyaalo fara badan baa runtii u dhexeeya baan isdhihi karaa kan iyo kaas waayo waan kugu soo noqonaya waxaan siinayaa maxamed xaaji gool maxamed xiliyadii bariysamaadkii marka la fiiriyo dadka soomaaliyeed magaalooyinka waaweyn ku noolaa siday u wajihi jireen bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo laga fiirinayo dhinaca dhaqanka soomaaliga khadar aada baa mahadsan tahay runtii soomaalida iyo bisha ramadaan xilligii magaalowga sidaan la soconno soomaalida waxaa magaalowgada ugu horeysay qarnigii sideed tobnaad aakhirkiisii bilowgii qarnigii sagaaliyo tobnaad marka qiyaastii waa kun iyo sagaal boqol iyo iyo tobanadii meelahaasi noqonaysa xilliga markaa loo tiriyo taariikh ahaan magaalowga dadka soomaalida runtii soomaalida berigaasi dad waxay ahaayeen dee isku mida dadkuna way yaraayeen bablation ahaan tir ahaan way yaraayeen dadka waxa weeye magaalada soo gelayay waxaa laga yaabaa xamar oo hadda caasimada haddii dib taariikhdeeda aada u raacdo dad yar baa deganaan jiray dadka ku soo kordha ee yimaada waxa weye si loo ogaado waxaa loo samayn jiray cagaha ayaa waxaa nuurada cad baayaa laga marin jiray si loo arko inay yihiin dad soo galay oo berri ay ka baxayaan marka magaaladana waxa weye albaab bay lahayd albaabna waa laga baxay marka waad garan kartaa tirada dadka ku noolaan karaysa intay laagtay waa caasimadii oo kale magaalooyin kalena waa kasii yaryaraayeenba marka taarikh ahaan inagoo waxa weye aan taa kusii dheeraanaynin xilliga markaasi bisha barakeysan ee rabadaan sida markaasi waxa weye loo wajahayo waxay ahayd mid isku mid a dadku iskuda mid bay ahaayeen dee hal manhajna waa la haystay marka baadiyaha xilligaas baadiyaha iyo magaalada qaabkay u wada wajihi jireen ramadaanka maxay ku kala duwanahay xilliyadii hore waxa weye xiriir toosa ka dhexeeyey wax isbedela haba yaraatee ma jirin waxa weeye cuntada laga cunayo baadiyaha ayaa waxa weye magaalada laga cunayay hadday noqoto caano hadday noqoto cad ama hilib ay noqoto haddii ay noqoto bariiska waxa weeye bariis baa xoogaa kusoo yarkordhay oo ku yaraa magaranaysaa ii sheeg baadiyaha marka cuntahaan horta iskuyeed ba ahaayeen laakiinse bisha barakeysan rabadaan isku sibaa la wada ahaa yaa loo wada waxaweeye yaa loo wada soomi jiri wax khilaafi ma jiri jirin oo dadku waxa weeye aragti bay ku afurayeen aragti bay ku soomiyeen marka taas iska mid baa lahaa hadda hadda isbedel baa jira oo hadda waxa weeye lakala magaraysaa soomayo berigaas taraawiixda waa la tukan jiray waxaa dadku dee qur-aanna lama aqoon xaafid qur-aan lama ahayn hal jus baa lagu akhriyi jiray juska cama kaasaa habeen walba lagu soo celin jiray caawad waxa weye soo galaysaa jiskaasaa lagu dhammaynayaa camaa laga soo bilaabaya ilaa alxamdu haddana habeenkii dambe haddana la imanaya camadun baa laga soo bilaabaya ilaa alxamdu marka xifdiga qur-aankuna berigaa uu yaraa marka halkaa jisunbaa dee dadka wada anfacayay marka waxaad mooda xilligaasiba kabala ka badnaydoo jiskaasaaba waxa weeye dadku raxmadan iyo abaarahan iyo dhibaatadan waxaas may jiri jirin dadkuna dad walaalo jecel bay ahaayeen aada u wanaagsan bisha barakeysan ee rabadaan bisha kasii horeysa shabcaan baa la yidhaahdaa soomaalidu waxay u taqaanaa bishaas waa bisha malkumuudka waxa weeye aada dadka u laayo marka alxamdulilah ninka waxay sadaqu bixin jiray bisha rabadaan soo gaadha bisha kasoo baxa shabcaantae rabadaan waxa weye sooma sadaqo u gooniyo waxa weeye ayuu la bixi jiray maada wuxuu leeya waxaan soo dhaafay ii sheegeen
xaalada halisan kasoo baxuu leeyahay xaalada halisu ka soo baxaa marka bisha aad baa looga baqaayo waxaa la odhan jiray waa wey way way way way way dhib badan tahay marka bisha rabadaan qof kasta uu sii xasuusan jiray maadaama bishaasi kasoo horeyso maalintaasna la odhan jiray waxa weeye si gaaray waxa weye bisha shabcaan ay u sidataa qofka yar xitaa aan qaangaarin inay bishu dhalanaysa ugu ogaa xilligaa idaacado ma jirin waxaa ma jirin keliya waxa weeye iskaarsiintu waxaa ahayd un magarasa sheeg xiliyada la afurayo oo kale qof baa waxa weye qayli jiray oo odhanaya warway gaadha afurkii ha la afuro suxuur suxuur way soo kici jireen oo qaab noocaas xagga iskaarsiinta ahayd runtii si wanaagsan baa markaa cuntaduna way maasha allah bay dadkuna cuntadua ku cusbaydo xilligaa xanuuno badan baa jiri jiray oo furuq baa wax layidhaha soo baxay oo maadaama cunto ka duwan la cuni jiray tii baadiyaha oo bariis iyo wax kimika la yihiin marka xanuunadaas waa iska jireenoo dadka hebel furuq baa dhacay yaa hebel ku dhacaa loon jiro waxaa dhacayoo cunta cunaa loon jiray ka baxsan cuntadeennii waxaa maxamed baa ixusuusiyey mido waa runoo horta wixii aragti ku soon aragtina ku afur bay ahaan jirta laakiin arrintan sacuudiga arkay iyo qadar ba arkay mayse jiri jirin iyo maaragtay arrimahan kada waayo hadda kow iyo tobankii sane waxaan isdhihi karaa dhowr iyo toban baan soomay kow iyo toban ama labaiyo toban ka mid anigu rabada ma arag bil nin unbaa rag unbaa na afuriya nala soomiya marka arrintaasi ma jiri jirin haddii maxaan ku dhahaye ii sheeg de waxaa laga yaabaa maanta oo kale haddii tusaale yar arrinta iyadana dhacdo oo kale inay magaalo ama dad ay arkeen balse laakiin ayna dad kala arag iyaduna way dhici jirta oo dee taasuna dembi kuma ahayn baan isleeyahy waayo qofku ama dadkaas inayna arag baa laga yaabaa runtuna way badnayd oo beento aad bay u yarayd hadda laakiin wax is-aamini haba yaraatee ma jirto waa saxo waan soo gaadhay arrinta microfoonka masaajidku ma ogtahay waxaa laga yaaba inay dabayshu dhinac u socoto oo maxaanku dhahaaya ii sheeg ay dabayshu maaragtay laga yaaba inay xagaa tahay oo dabayshu dhinac kale u socoto magaalooyinkuna way yaryaraayeen masaajiduna aad ba u yaraayeen marka haddii dabayshu ka imanaysa dadka jira waa inay microfon iyo nin socdaa oo bishaas isaga laftirkiisu khayrka ka faa'iidaysa isle uu maarata arrintaas sameeyo baadiyahoo kale baadiyo halbuu ku fiican yahayoo orgiga laaqistiisaba ma dhowaa laga maqlaayo ninku markuu aadaamo dhul aada u fog baa runtii laga maqlay ama ololka dabka oo markii reerkaas uu xogaa ama maaragtay waxyar samaysanayaan meesha fog waa laga arki ama maarata dee reerkaas inuu soo today hadda dhammaan meel ku taala dhammaan waxaa la yidhaahdaa buurta riiriceeda yacni dhinaca buurta dhammaanta hadduu reer degan yahay oo dab shitaan dee reerihii dhabanaha kala deganaa way arkahayaan marka marxaladii waxoogaa maarata ii sheeg qurux badan oo roob badan oo maxaanku dhahaaye caana badan hadda geeli ninbaa beri dhexdeerayd ba wuxuu yidhi jeeg iyo jaran iyo waxun adugu caagad ku saabsanoo un caagadihii la googooyey markii geela lagu lisay yuu guray waagii hore gaawo iyo haan iyo wax dhirta laga soo gooyey baa loo horin jiray moogta marka arrinta noocaas oo kalea markay jiri jirtay quruxda badan ee maarata ii sheeg maxaa la dhahaa ku saabsan rabadaanta iyo baadiyaha iyo inkastoo geerjiraha soonku ku yaryahayba iyaga mid waxay ahayd runtii ka adkaysi badan inkastoo ay jirtay ruuxu markuu reer baa laga yaaba maanta inay guuraan waxaa la samayn jiray dadkaas inta la afurayo ood mayna goyn jirin inta la afurayo adhig iyo waa laga yaaba inay odoodaan laakiin waagii hore moogta ilaa sarsar baa reerka loo yeeri jiray libaax baa jiri jiray marka waxaa la samaynay dad yar xoog xoog badan bay ahaayeenoo markay afuraan laakiin wax dee dhuuntooda qooya ay qaataan xilligaasi dhirta ayay goyn jireen oo maarata ay wax oodi jireen marka laakiin anigu waxaan isleeyahay haddaan magaalada ku soo noqdo tiibaa dhaanta waayahay ma jiraan maansooyin ama gabayo ay soomaalidii hore ka tiriyeen arrimaha dhaqanka iyo ramadaanka wallaahi hadda ma xusuusni waa dhacdaa inay jiraan oo ay fara badan yihiin laakiin soomaalidu xagga khayrkaba aad mayna wax uga tirin jirino waxaan u malaynayaa dhowr nin oo adugu hadda dee qarniyadii intii dambe ahayd mooyaane kuwii hore kumayna fiicnayn xaggaas marka ma jiritaan isleeyahay mana arag anigu
maxamed xilliyadii hore ee bariisamaadkii ma jiri jireen afur wadareed ay sameeyaan soomaalida xilligaasi jirtay ee magaalooyinka waaweyn ku noolaa runtii markaynu dib u eegno bisha barkisan rabadaan horta wax khilaafi ma jirin baan horey aan usii sheegnay sababtoo ah dee guryahan dhaadheer hadda aynu ku jirno maysan jiri jirin bannaan baa la wada ahaa wax haba yaraatee magaranaysaa dhismo kaa magaranaysaa kaa kaa magaranaysaa xigsan ma jiri jirin marka qof kasta wuu arki jiray marka maqribka ay gaadho qof kasta bisha wuu arki jiray markaasi bilaa khilaafa ayaa lagu soomi jiray xilliga afurka haddaan soo qaato dadku aad ba waxaweeye ay magaranaysaa iisheeg waxaweeye bisha barakeyse ay su afurin jireen nin walbaa wuxuu haysto waxbuu ka bixin jiray waxaa laga yaabaa hal qof baa shaqeeya ilaa toban qof oo kale in waxaweeye gurigiisa uu ka afuriya sida haddaba ay tahayba dhaqanka soomaaliga sidoo kale waxaa jira meelo markaasi waxaweye masaajidada iyo afurka la keeni jiray halkaas waxa weeye dadka magaranaysaa afurka biyaha la siin jiray habeenkii marka taraawiixda lasoo tukado soomaalidu way soo bixi jireen qasaa'id baa la qaadi jiray maqaaxo walba inta waxaweye la rusheeyo horteeda ayaa waxa lagu xorayey waxa la yidhaahdo raar ayaa saas lagu soo weydaarinaya halkaasaa lasoo fadhiisanaya halkaasaa ninkii shaah cabaya ninkii qaado cunaya ninkii magaranaysaa iska dhegeysanaya daarad camal inta la sameeyo aalada camal inta la sameeyo maqaaxidana maqaaxiduna shaaheeda ku socon jiray halkaasaa durbaankii iyo la keenaya halkaasaa la garaacaya shallaadka yaa rabbi salliya calaa maxamed baa lala qaadaya sayna nebiy sayna nebiy halkaasaa ilaa caawa dhan soo jeedaya ilaa suxuurta laga gaaro saddexda iyo barhka markay gaadho ayaa ayaa maqaaxida lasoo rafacaya intaana waxa weeye xadradaasa la qaadaya kadib waxaa dhex soconaysa siiradii nebigaas yaa laga sheekeynaya marka habeenkaasoo dhan waxaweye saas waxaweye lagu qaadan jiray taraawiixduna dee hadda halka saaciya barkaan tukanayno way ka yarayd maadaama jiscaba lagu tukanayo hadday ugu baato soddon daqiiqo ayaa la tukan jiray oo weliba deg dega marka qaabkaas waxaweye yaa bisha barakeysan loo waxaweye yaa loo sameyn jiray ilmaha ciidda oo kale ciidda ciidda rabadaan iyo ciidda soon iyo ciidda carafa ilmuha labadaasba mayna wada iidi jirin hal bay iidi jireen oo waalidku markaa awood u lahaa halkaa hadduu iido shaygaa maalinta rabadaanta uu ka iiday iidda rabadaan waa laga saari jiray meel baa loo dhigeyey kadib iidda waxaweye weyn ayaa loo soo saarayaa loo soo saari jiray ilmaha marka taasaa waxa weeye magaranaysaa ii sheeg halkaa iid baa waxa weye hadda laakiinse waad aragtay dee xuska ilmihii hadda sida horema iidba laguma xiray mar kasta uu u baahdo shayga waa loo soo gadaya cabdiraxmaan maadaama miyigana aad ku soontay magaaladana aad ku soontay bal ka waran isbarbardhig haddii aad ku samaysay waad mahadsan tahay horta miyiga waxaan ku soomay waan u malaynayaa laba soon iyo saddex soon ladu wax noocaasa oon da-yar ah yaan ku soomay mar weliba waan xusuustaayo geel baaban aadayba oo labadii berii hore intaan tuuladii ku soomay oon markii dambe aduu sideed labaatankii dambe ku soomay geel jire
adoo geela dhaqaalanaya haa yaan soomay dhalinyarta waaga keligey baa ka soomi jiray waan xusuustaa marka waxaa weeye niyow markaynu qiimayno habkii iyo marxaladda ninku markii hadda la joogo wuxuu afurin karaa magaalada falayd buu degan yahay dadka uu afurin karaa saddex nin weeye afar nin wax soasah weeye laakiin meeshaas waa ka yar duwan tahay nimanka laftirkooda geeljiraha ee buuralaydaas ku jira reerkaasa caanaha u keeni iyagu marka gaaja ma haysee shaah bay rabaan iyo waxoogaa maaratay burbur iyo wax bursaliid la yidhaahdo meesha madhaasiga inagu aynu ka dhahno bursaliid bay rabaan marka waxay samaynayaan waayahan dambe waa intii hadda magaaladu yacno ila waxaad tiri moogtay maadaamaad ku soontay marka waxay samaynayaan bursaliidkaas ay haweenka hadda sida la sheegay way soo diyaarsaneen miyigii magaaladii isku mid bay noqdeen laakiin way ka weli way yar kala dambeeyaan marka ninkan geeljiruhu isagoo raba shaaha iyo bursaliidka iyo waxaas iyo wuxuu samaynayaa caanihii reerkaasuu geynayaa kolley dee meeshaas reer baadiya jooga waa tol un iyo reer aduu faamily qoys iska aynu dhahno geeljiraha laftirkooda waa uun reerahaas weeye marka waxoogaa waxaad moodaa inuu weli miyigu ka yar baaxad weeyahay magaaladii waayo caanihii iyo wixii iyo sijaayad intii la fidiyo yaa xataa dadkii yan wadadaa marahayay reerkaas waxay isku dayahayaan inay afuriyaan oo maxaan ku dhahay aan lala dhaafin kii laftirkiisa wax waday ee socotada ahaabaa reerkii u keeni marka ilaa hadda waxaan isleeyahay dhaqankii soomaalida yar macaanaa ee fiicnaa wuxuu ku dambeeyaa baadiyaha ee kan qorqodoobay ee magaalada kaasaa ka yar qurux badan baan isleeyahay tan kale soomaalidu inta badan way iska ilaalisaa bisha barkaseen rabadaan dagaalka way iska ilaalisaa waxaa wana dhaqan ahaan wuxuu ku leey war waan soomanahay daa yaa ilaahay dartii igu daa marka waxaan dhihi lahay innagoo bisha barakeysanee rabadaan dhaqan ahaan waxaanu lahayn in aynu iska dhiig aynaan daadinin bisha barakeysana way ka saxag jirtaaba markaa soomaalida waxaan leenahay dhaqankeennii wanaagsanaa dib aynu u raacno ducadana aan badsanno xiliyadan waxaa aada inoogu batay abaaraha inoogu batay waana wax markaasi bulshadu ay keento walow soomaalida soomaalida ay tilaahdo cara lagooya caado la gooya cara aray leedahay waxaynu goynay inagii waxa weeye istilayna calooshiinaan isku fiicnayn waxaa loo baahanya inaynu dib waxa weeye u walaaljinimoono afka waxa weye inaga noqone aynu dad waxaweye si dhaba haddii laba qof laysu keeno oo dad ilaahay loo heshiisiiyo inay iyaguna u heshiiyaan ayaan aada waxa weeye aan u boorin lahayn haddii runtii iyo marxaladihii qumanaa inkastoo na dhahninda aynu baadiye ku noqonno haddana waxaa jira wax waxoogaa markay xataa gumaystayaashii ka sheekaynayaan dhaqanka soomaalidu dad waxay ahaayeen qable maaragtay qabka iyo isla weynaanta iyo waa yar waxoogaa way yar kala duwan yihiin mid kibir ahaa jirta iyo mid adiga yacni qof ahaan markaad dee aada isliiddo iyo way kala tahay markaad adugu yar inaad nooshahay aada is og tahay marka marxalad fara badan oo ad mooda inaynu dad yaa inaga hooseeyo liita aynu ku dayanayno oo dhalinyarta iyo bulshada agekanaga ahaa ay samaynahayaan waxaan leeyahay halaga gudbo oo balaawiyaashii iyo arrimahoodii iyo iyadoon geelinan la dhacaynin war arrimihii hore baldibaha loogu noqdo oo maaragtay saddex awuu markaad fiiriso ka maanta jooga iyagaa ka macquulgalsanaaba kana dhaqan wanaagsanaa wax walbana kaga horreeyey xataa magaalo ahaan magaalada laftirkeeda cilmigankadu waa nin uun reer baadiye ah wax laga soo guuriyey iyo mid dagaaladii hore iyo waxaas weeye marka aad baana kuu salaamahayaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal kuwaasi waxa ay kala ahaayeen cabdiraxmaan maxamed maxumed iyo maxamuud axmed muuse xaaji gool oo igala qaybgelaya barnaamijka sooyaalka dhaqanka tan iyo kulan dambe nabadgelyo
barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka oo uu nala socodsiinaya qadar maxamuud xareedna intaasi aan kaga gudubno markana waxaad ku soo dhawaataa mid ka mid a qasaa'iqii nabaabaankeen idinkugu talagalnay bishan rabadaan
محمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أول نبي وسلام أول نبي يا سلام بإيسان سلاما والنور وحان علم رحمتك وعاي هي وإبئان عبل وويلي أمر كل ويلي حب بدن وويلي أندمن وباري دغن دغن وحاكم فرسم بدن وكيلي دمشتران وويلي أمر كلور ويلي حب بدن وويلي أندمان وباري دغن دغن وحاكم فرسم بدن وكيلي دمشتران كثير لآدي وككني بيس كلي يوحد حضوضا أبشدا أدومها أطيدا مخلوقنا أفيدي يا وياني أولو
qasaa'iqaasi nebi ammaan ayaan ku soo gebagabeynaynaa guud ahaanba idaacaddeenii barnaamijka dhallinyarada maanta ee duhurnimo intaynu mar kale kulmi doono waa sahar cabdi axmed oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo